bismillahi raxmaan raxiim walaalayaal waxaan idin leeyahay ujeedadii wasiirka keentay ma ahayn arrimihii dhactooyadii ku dhaceen iyo arrimihii al-shabaab oo ku dhacday meel constituency kamida ma ahayn laakiin waxay ahayd talo hore oo usii horeysay oo ku xisaabsaneed xagga aaminka oo laba ku xisaabsaneed laba constituency wasiir north iyo wasiir west ku xisaabsaneed oo xagga xaduudka iyo meeshuu maraya iyo deegaanka ku xisaabsaneed ayaa qalqaalaheeda lagu imaaday marka hore markaan taladii hore ku imaaday saasay ahayd laakiin intay fulin oo dhicin imaadintiisi ayay arrimahan kale oo al-shabaabka iyo macalimiinta dib loo geysanay ayay ka dhacay waaye marka maxaa go-aanoo ka soo baxay dhinaca amniga markay noqoto booqashadii wasiirka ujeedada waxay arrimaha aaminka iyo shabaab iyo ammaankii hore oo ku xisaabsaneen xagga xaduudka wajeer west iyo wajeer north ayuu u yimaaday laakiin arrimaha kulli waxay una qabseeyeen arrimaha ammaanka wajeer county waxaan ka leenahay horta labada xibnood oo wasiirku u yimaaday oo ku xisaabsan xagga tacliinta iyo xagga ammaanka labada waa national function national function macneed waxa waaye mas-uuliyadda waxay kuushaa inuu ammaanka laga sugo national governmentga ayaa kuushaa xagga tacliintana iyo sideeda u kato waxaa ku xil saaran national government iyo macalimiintii iyo nabadgelyadooda kulli waa isku xiryiin waxay ku kuushaa national government marka walaalka walaal waxaan leeyahay dowladanayto dowladan uhuru mugai kenyatta labada maada oo national functionka aad aad buu ugu gaabiyaan nabadgelyada wadanka iyo n f d da laftankeedii aad buu u khilaafsan yahay northern kenya kelix ma aha arrimaha dhactooyada nabadgelyada ay ku cun tahay xagga rift valley northern rift valley laftankeeda waxaa ka jiri xagga ammaanka aad u xumaay marka meelo badan oo ammaanka aada u xun yahay ayaa jirta meel anaga kelix nagu kooban maaha laakiin waxaan leenahay xagga ammaanka iyo sugitaankeeda aad bay u gaabiyaan waayo marka mas-uuliyadda amniga iyo iyo arrimaha kalead sheegtay dowladda dhexe ayaa iskale marka adigoo tusaalayaal isiinaya maxay ka gaabiyeen wajeer markay noqoto ama waqooyi bari kenya waxay ka gaabiyeen waxaa kamid horta ammaanka inay sugaan ayaga ku habboon tahay dowladda kore oo national government ayaa laga rabaa inay ammaanka ay sugaan ammaan hadduu jiro horumarka kale iyo waxgalka wadanka waa aad buu u fudaana marka waxaa jirta xagga devolutionka haddii la fiiriyo shayaal badan oo wanaag oo laga gaaray ayaa jirta oo horumar ah laakiin devolutionkii iyo horumarkii kale oo national government haddii ay subanaysa haddii ammaan jirin wax sugtaan oo hergela ma jiraan ama horumar dhici karta ma jirto laakiin waxaan u aragnaa xagga ammaanka iyo hirgelinta ammaanka inay aada ugu gaabiyaan national government ay ugu gaabiyaan waxaa kale oo dhacday arrintii maalin dhaweeta dhacaysay oo ka dhacday magaalada layidhaah qarso oo magaalada kamid ah aniga wajeer east constituency kamid ah oo magaaladahi kamid a constituencyna kamid ah inay dhacday la dilay laba macalin iyo xaaskiisa midkoo xaaskiisa iyo macalin kaloo soomaali asagana dhaawac inuu noqday ayaa dhacday marka dadkii keenay dhibkaasna waxay ahaayeen niman isku tirinaa oo hubeysan oona markii idin lagu magacaabo al-shabaab ayay ahaayeen waxaa ku dhintay macalinkaas iyo macalinkao kale xaaskiisa macalin kale oo soomaaliyeed waxaa isagana dhaawac ayuu gaaray laakiin nidaamka ay ku dhaqdeen t a c iyo aada bay u foolxumeed waxay ka dhigeen howshaasito in macalimiinta iyo dadka ajabiga wajeer ku ah ama soomaali aan ahayn oo waddanka aan ku dhalanin in loola joogo dhibkaasito ayay ka dhigeen ayagoon la tashanin dadka mas-uuliyiinta ama aan la taxgelinin dhibaatada ay keenaysa xagga tacliin la-aanta ay keenaysa ma dowladdaa ka dhigtay sidaas dowladda waxay ka dhigtay fikrad inay nimankanita ay dhibka keeneen oo fikradahaan waxay ka dhigeen arrintan dhibkan in loola jooday dadka ajnabiga kelix ay ka dhigeen in loola joodo fikraddaasna ma ahayn fikrad dhulka ka taalla ma ahayn al-shabaab hoos ay ka tirsanta ma leh nin ay wakiil ka tahayna ma leh fikradda ay ku socdaan waa fikrad qalliban oo al-shabaab ahaan leh oo fikrad ayaga qalliban ayay ku socdaan haddii eegto laftankeedii dad badan oo wadani ah ay dib u geysteen soomaali meel ay joogto dib ay u geysteen kii soomaaliya jooga waxaad ogsoontihiin bawaagi hore ilaa dib in loo loo keenay kenya laftankeeda meelo badan oo soomaalida aada degneed oo ku xisaabsan hadda gaarisa waagi hore oo soomaalida aay degneed ina laftankeeda ay dhibkaas keeneen waa gartay marka laakiin fikradda ay ka dhigeen fikradda ay ka dhigeen maalin dhabeed waxay ahayd fikrad in loola joodo dadka ajnabiga oo reer kenyaanka ah oon reer wadani aan ahayn loola joodo ayay ka dhigeen ayagoon fiirinin ninka kale oo soomaalida oo dhaawaca oo macalinka aas gaara aan fiirinayni saas fikradahaan saas ka dhigeen waaye marka su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan al-shabaabaa markay weerar geystaan waxay dhahaan waxaan beegsanay macalimiin kiristaana iyagoo hadda ka horna weeraro deegaankaas ka geystay oo dadka u kala saaray muslimiin iyo kiristaan inkastoo jirtay dhacdo ay diideen in la kala saaro marka ma waxaad leedahay dowladdu waxay fududaynaysaa ama ay dheg u dhigaysaa fariintii al-shabaab oo ahayd inay dadka kala qaybiso deegaanka laba ficil oo dowladda suubisi ayaa hirgelinaa fikradda ay leed al-shabaab waxaa ka mid a fikradda ay al-shabaab ay leed waxaa waaye in ay ka dhigta in ay ficilkooda uu kala qaybin haayo soomaalida iyo dadka kaloo ajnebiga oo ku imaaday xagga shaqaal ahaan ku imaaday bilitaan ayaka loola joodo iyo dhib ay waddanka geystaan ay doonayeen oo dhib u keenaysa dowlad ahaan marka haddee tii ideed aada u raac taxsaada wixii ayaka ay qabeen fikradda ideed waxay ku eg tahay in aas tii ideed aad taxgelin haysa oo fikradda ay lahaayeen oo wadan waddanka ay ulahaayeen in ay suurtagelinaysa ay u egtahay dowladda waxaa kale oo markii idana ku dhacay nin soomaali oo macalime asagana dhaawace marka meeshii haddii nin soomaali uu ka dhintay oo dhaawac yahay iyo laba kale ay dhinteen macalimiin ah iyo dumar ay ku dhimatay meeshii in laga dhiga ma ahayn fikrad ahaan kala sooc ama midab kala sooc oo dil dil loogu talagelay in la kala sooco dadka ajnabiga iyo dadka wadaniga ma aha laakiin fikrad ahaan waxay u qaadatay dowladda inay tiida u tafsiirtay inay kala qeybs ay tahay ayakoo marka iida halis u noqday fikraddii hirgelintii niminkan al-shabaabka marka fikradda odhanaysa macalimiinta aan ahayn dadka deegaanka ha laga saaro gobolka waqooyi bari fikradda ma dowladdaa soo jeedisay mise cid kale waxay soo jeedisay dowladda waxay kagashay in ay ka bixiyaan ayaga oon la tashanin dadka wadanigii ama reer kenyaanka ama reer soomaalida wadanka degmeed aan la tashanin waxay ku talagaleen in ay ka bixiyaan macalimiintii ajnabiga ahay oo tacliimka baraysay oo almahayna baraysay inay bixiyaan ayagoo ay la tasheen dadka mas-uuliyiinta dhib kale uu jirin ay la baxeen macalimiinta ay ka bixiyeen wadanka marka ma bilaabantay bixintii macalimiintu bixintii aad bay u taabatay constituency keliya ma taabanin wajeer county lamaan ayay taabatay meelo kale oo north eastern oo ayagana ka fogfog oo gaarisa iyo meelo kale ayay taabatay marka waxay u eg tahay fikrad annaka soomaali ahaan iyo wadan ahaan loogala talagalay in tacliinta nagala hor istaaga haddee wixii dhib oo jirana meel kal meel walba ay taabanayso hadda may baxayaan macalimiintu xilligan aan wada hadlayno macalimiintu maa la saarayaway baxeen way baxeen way baxeen ada boqol iyo dhadhow baa baxday wajeer kolba waxaa ka baxday konton iyo todoba ayaa ka baxday wajeer wajeer east ayaa ka baxday sida okata boqolaalo kale ayaa ka baxay gaarisa kuwo kalena waxay horaan ba kasoo baxeen wixii gaar madharaji horaan ba sii baxsanayeen marka waxay u eg tahay wax looga talagalay annaga in lagula dhibo oo xagga tacliintan lagala jihaada ay ku talagashay dowladdan waay dadku madaxa waa in lala tashada ayaa ku jirtaa dadku waa wadani mas-uul ayay ka fuulaa ayaga in ay tacliinta ay hirgeliyaan wixii dhib oo dhacda in wadanka ay la qeybsadaan iyo madaxda iyo dhulka ay la qeybsadaan ayaa ku habooneed laakiin tiigeeda ma yeelin macalimiinta ayay bixiyeen walaaqee oo transfer ayay siiyeen marka taas aniga waxaan u aragnaa si qalad inay tahay ayaan u aragnaa dad kale oo badan oo soomaali aan ahayn oo wadanka ka shaqaysana ayaa jira constituencyga aan aniga aan wakiil ka yaha oo wajeer east waxaa joogto laba kun oo ajnabi ah oo meel walba ka imaada oo isbitaal ka shaqeeya oo jeeshi ah ama kuwa kale gacmo sursuugsana oo wadanka jooga ayaa jira kuwa kale oo fundiyaal oo wadanka jooga ayaa jira kan waxay u eg tahay haddee kuwaasna ay baxayso macalimiinta gele la bixina waxay u eg tahay mid annaga lagula hajuuma annaga haddaanaana soomaali dhulkana aan lagu talagelin inaan ka mid noqono marka waxaan u aragnaa midaas mid qalad inay tahan u aragna boqolkiiba imisa ayay macalimiinta aan deegaanka ahayn ka yihiin macalimiinta gobolka ama degmada ama gobolka wajeer oo kale
gobolka wajeer oo kata waxaa kamid ahay macalimiinta primaryga iyo secondaryga marka la kala qeybiyo horta soomaali badi waxaa laga waxay ku badan tahay xagga primaryga primaryga markaad figiso boqolkiiba conton haddii la eego waa macalimiin ajnabi kontonna waa wadani laakiin xagga secondaryga iskuolka sare marka la eego boqolkiiba toddobaatan waa ajnabi oo macalimiin training qabo oo waxbari kara oo dadka secondaryga ka bax ka bixin kara waa boqolkiiba toddobaatan marka haddee boqolkiiba toddobaatan ay secondary ay ka baxaan boqolkiiba konton oo macalimiin ay ka baxaan primaryga waxay u eg tahay in tacliintaba laftankeeda la gabagabayn hayo oo horumar aadka jiri jirin ay u eg tahay sababtaana waxaa sababay oo konton ku noqdeen iyo toddobaatan boqolkiiba toddobaatan ay ku noqdeen waxaa yeelaysa annaka soomaali haddaan nahnay xagga iyo tacliinta aada baan ugu hooseynaa aada baan uhooseynaa markaan graadkii looga talagelay soomaali dadka in ay ku galaan teachers college oo c plus ah adinka iskuullahayna si wanaagsan ma suubiyaan dhalinyarada aada uma suubiyaan markaan waxay u eg tahay c plus e abaf oo secondary lagu oo college lagu geli karo teachers college in la heli karin ayay noola eg tahay waxaa kale oo dowladda ay soo bisay nidaam ahaan inay hoos u dhigaan entry pointska collegeka inay hoos u dhigaan ayaa dhacday oo c ka dhigaan c da laftigeeda waxay u eg tahay in aan la heli karin marka haddee interpointgaba ay soomaalida ay heli kareen waayo tacliinta aada bay uhooseysa waxay u eg tahay anigana macalimiin nagu filin oo wadani inaan heli karin ay dhiceysa marka waxaa ku wanaagsan inay dowladda ay hagaajiso nidaam annaka isgaarsiin karna sida aan tacliinku heli karna macalimiin nagu filinna lagu gaari karo muddo shan sano ama lix sano lagu gaari karo in la nidaamiyo ay ku habboon laakiin t eda mida hadda ay ku talagaleena ma aha laakiin waxay ku talagaleen in macalimiinta gelix oo wadanka laga qoray oo ajnabi ah oo nafisyaalkii qoritaanka ka faa'iiday haddana ayagoon dhamaysanin shanta sano oo qasbiya inay wadanka joogaan ay ahayd inay ka baxaan waa gartay ciidamo ku filan oo macalimiinta iyo dadka kaleba ilaaliya amnigooda ma joogaan gobolka mise ma joogaan horta ma ma joogaan maali ciidan ma joogo ciidanna ma joogo ciidanka waxay dan ka dhigteen in ay unisomka k d f ka ay geeyaan oo amisomka ay kamid noqdaan laakiin wadanka gudihiisa waxaad arkaysaa magaalo ama magaalayaal badan oo ama anaka aan wakiil ka nahnay oo tuuloodhin oo iskuol leh oo biyo leh oo degaan leh inay ay joogeen dad amniga ka shaqeeya ay jirin ayaa dhacday meesha hadda arrintan inta ay ka dhacday oo macalimiinta lagu laayay biyo ay leedahay dad ayaa degan beemusar ayaa ka socda laakiin hal askari ma joogo marka magaala magaalo walbana waa sida marka dhulkii waxay u eg tahay waxaaba looga talagalay inay askartaba aan la geynin ama askar ku filinba aan loo qorin haddee la qorina aan la keenaynin ayay u eg tahay marka haddee xagga tacliintana ay suurtagelayn xagga ammaankana ay dowladda waajibiyeed ay kasoo baxayn waxay og tahay dowladda dowlad qaraabsan inay tahay way ku filneen xagga ammaanka inay hirgelinteeda